wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in tiro dad ah ay u dhinteen khamri ay cabeen falkaas oo ka dhacay ismaamul ka tirsan dalkaasi kenya ugu yaraan saddex qof oo kenyaan ah ayaa khamri ay cabeen waxa ay ugu dhinteen ismaamulka nakuro ee dalka kenya laba ka mid ah dadkaasi ayaa geeriyooday iyagoo lagu dabiibay xarun caafimaad oo ku taala ismaamulka nakuro halka kan saddexaadna isbitaalka la keenay isaga oo miid ah mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dadkan markii ay khamriga cabeen kadib ay dareemeen daciifnimo islamarkaana ay aragoodu waayeen taas oo sababtay in ugu dambeyn ay u geeriyoodaan sidoo kale waxa uu sheegay in ay weli jiraan dad kale oo iyagana la ildaran daroogada ay isticmaaleen islamarkaana ay hadda xaaladooda caafimaad la tacaalayaan maalmihii u dambeeyey waxaa dalka kenya kusoo badanayay dadka u geeriyoonaya daroogada noocyadeeda kala duwan iyadoona dadka qaar ay waali ku sababto